waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali gudniinka ee ary health service f g m loo yaqaano wakti badan ayaan ka shaqeynahay ilaa ayaa atin toban sano marka gudniinka fircooniga ahna waa waa illegal yani maxaa la dhihi jiray wadankan statekan new south wales ama australia gudaheeda oo dhan ba madnuuc inuu ka yahay oo aanan lagu sameyni karin waa gartay marka nidaamkaas gudniinka fircooniga weli ma laga isticmaalaa bay kula tahay australia wallahi hadda hal famili ayaa jiro oo ma aragtaaye ma aqaan miiska inaad ka aragtay dhakhtar iyo imaam iyo aabihii iyo hooyadii oo hadda la jaajgareeyo galti laga dhigay waa lagu hela dacwad dacwadaasaa lagu hela macna lagu helay haa because way ku sameeyeen halkana ku sameeyeen gabar yar oo saddex iyo toban jir may ahayd ma aqaan ayay ku sameeyeen nooskii sameeyey iyo imaamkii dhahay lacal waa la sameyn karaa iyo aabihii iyo hooyadii oo raalli ka noqday intaba dembiile ayaa laga dhigay marka maxkamadda waa la xukumay already waa gartay dabcan waxay ahaayeen jaaliyad kaloo ajnabiya muslimiina laakiin in in weli soomaalidu ay isticmaasho gudniinkaas iyo in kale wallahi hadda wax qof soomaaliya ee sidaa iyada ay ku dhacday ma arkin dad badan ee lacala marka programka aad sameynaysid ama groups ayaa jira oo woman la isu keena isbuuciiba mar marka maxaa la dhihi jira wax hadda ay ku dhacday sheekada ayada ma jiraan dad kaa hor imaanaya way jiraan oo dhahayo lacala waan sameynaya waxaan waan ka horjeedaa lacala waan dhaqankeena ayay ahayd laakiin hadda qof soomaali ah oo ay ku dhacday sheekadaas ma jiraan ama lagu helo dembigaas waa gartay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee uu gabdhaha u geysta gudniinka ama marka la gudaayo ama markay koraan oo weynaadaan maxaa ka tilmaami kartaa waxyaabo badan ayuu u geystaa waxyaabahaas oo ka mid ah lacala dhaawac oo jirkoodii loo geysanayo oo dhibaatooyin badan ay kala kulmaayaan haddii ay dhalitaan noqoto haddii ay noqoto nadaafadda haddii ay noqoto waxyaabo badan oo markii ay weynaadaan ka hor imaanayo aysan sameyn karin aa jiro sida caafimaadka ama haddii ay dhalmo noqoto waxay noqonaysaa in dhakhtar speciala loo raadiyo dhakhaatiirta caadiga ah ma kama kama umulin karaan waa gartay hooyooyinka ama dadka aada la hadasho matalan soomaalida ah oo weli ku adkeysanaya inay gabdhahooda ama gabdhaha ayayooyinka ay u yihiin gudayo le waa dhaqan maxay kaloo u sababeynayaan oo u leeyihiin waa gudaynaa markaad la hadashay wallahi dadka qaarkood dee waxay u maleeyaan ay diinta tahay oo dhinaca dhaqanka soomaalida haday tahay haddii gabadha ay gudmeen balacala inaysan muslim ahayn laakiin uma maleynayo diinta way kasoo horjeedaa waxyaabahaas oo kaleeto in qofka sida ilaahay u dhaliyo laga bedelo ama dhaawac loo geysto oo hadhow dhibaatooyin badan u keenayo marka dadka qaarkooda noocaas ay leeyihiin gabadha haddii aan la gudin hadhow dhibaatooyina u imaanayo haddii ay guursani laheed haddii ay waxyaabo badan ay dhahayaan laakiin uma maleyna kule hadda educationka aan sameyno dad badan oo guruuba ka hor imaadana wuu jiraa dad badan oo cilmiga qaatayna way jiraan oo dhahay qalad ayay ahayd mistake lacala wixii aan usoo sameyno waxaas iyo aqoon la-aan waa gartay marka marka aad dadka wacyigelinaysaan oo arrintan aad kala hadlaysaan inta badan ma waxaad la hadashaan uun hooyooyinka iyo gabdhaha mise raggana waa la hadashaan raggu door weyn bay ka qaadan karaan soomaha arrintan si loo cirib tiro haa ragga iyo dumarkaba waan la hadalnaa ragga waxay leeyihiin bilingual workers rag kaleeto ayagana la training gareey oo sheekooyinkan ama dhakhaatiir ha noqdaan ama imaamka masaajidka ha noqdo rag ayaa jira ayagana ragga loogu talagalay inay waxyaabahan kala hadlaan dumarkana dumar ayaa jira la hadlo sidoo kaleeto oo maxaa la dhihi jira wixii markaas dembi kasoo gaarayo ama qalad ama ilmaha yaryar dhaawac u geysanayo ama ha noqoto haddii dibadda loo loo kaxeeyo wadanka laga saaro ama ha noqoto wadanka gudihiisa haddii lagu sameeyo inay dembi weyn tahay haddana faa-iido aysan lahayn oo waxaas haddii ay sameeyaan yacni guditaanka faa-iido uusan lahayn waa gartay marka isla markaad wacyigelinaysaan ama dadka kala hadlaysaan ma waxaad ka eegtaan oo dadka kala hadashaan dhinaca diiniya inaysan diiniyad ahayn mise waxaad culayska saartaan dhaqan ahaan oo usan dhaqan fiican inuusan ahayn mise in dhibaatooyinka waxaad sharaxdaan oo dadka u sheegtaan uu gabdhaha yaryar iyo markay hooyooyin noqdaan iyo markay guursadaan uu u geysan karo mostly anaga programka aan sameyno wuxuu kusaabsan yahay dumarka caafimaadka siday jirkooda maxaa la dhihi jiro u ilaalini lahaayeen haddii ay tahay healthy eating cuntada fiican ee la cunaayo haddii ay tahay siday jirkooda u ilaalini lahaayeen then waxyaabahaas wuu soo dhexgelaya guritaanka ma ahan guritaan keliya inaan ka hadalno waxyaabo badan maxaa la dhihi jiro waxaan ka hadalna caafimaad ku saabsan haddii ay noqoto dhakhaatiirta markii aad u tegeysid xaquuqdaada maxaa la dhihi jira wadanka ama maxaa la dhihi jiray statka hadda aan joogno new south wales wix xaqa aada leedahay wixii adiga raadkaaga ah iyo waxaanan ahayn meelaha loo maro maxaa la dhihi jira sharciga waxyaabahaas o dhan ayaan ka hadalnaa marka kadib ayuu soo galaa guditaanka ka hortagiisa dhibaatooyinka uu leeyahay markii la sameeyo waa gartay dalkao dhan dabcan waa ka mamnuuc laakiin gobolka adigu aada joogto new south walesa qofkii ku kaca muxuu mutaysan karaa maxay tahay ciqaab wuxuu mutaysani karaa markii hore waxay ahayd toddoba sano hadda waxaa laga dhigay kow iyo labaatan sano oo xarig ah ama ku samee wadanka gudihiisa ama dibadda ku samee haddii aada wadanka kusoo laabatid oo la ogaado inaad samaysay kow iyo labaatan sano oo xariga ayaa maxaa la dhihi jiray leedahay wadanka sharcigiisa waa gartay mararka qaar waxaa dhacda la yidhi in dadku ay gabdhaha dibadda u qaadaan oo markaas ay dhahaan ama ayeeyaan u geeya ama habaryar bay la joogto anugu maba ogeynba marka ciqaabtaan oo kale ma ku jirtaa dadka sidaa yeela way ku jirtaa haa oo muxuu leeyahay sharcigu waa isku mid waxay leedahay kow iyo labaatan sano oo xarig ah maadaama aada geysay ilmihii waddan kale waxyaabo badan ayay soo baarayaan laga yaabo marmarka qaarkood oo dhici kartaa in ayeeyo ama awoowe ama habaryar ama eedo loo geeyo caruur oo adiga aanan ka warheynin wixii uu dhaco sharciga laakiin wuxuu leeyahay in qofka haddii ilmahaas gaaraan in yar oo dhibaato ay gaarto in uu leeyahay ama gudniinka lagu sameeyo kow iyo labaatan sano laakiin haddii aada maxkamada degtid waxyaabo badan aada maraysaa waa laga yaabaa qofka waalidka inuusan marka iyada uusan laakiin waa waxyaabo badan in la hela oo cadeyn ah qofkan inuusan laku lahayn halkaas ama uusan maxaa la dhihi jiray gacan uusan geysanin oo uusan habi ku ahayn waxyaabaha dhacay oo isaga qofkaas isaga ah markii arrintan arkay inuu ribood gareeyo ay tahay waa gartay marka kaysaska hadda kayska aad sheegtay oo dad maxkamad lagu saaro maxkamada a xukuntay sidee lagu ogaada gabdhahaas in in lasoo guday ma dad qoyska ka mid a soo sheegay sidee dawladdu ku ogaatay wallaahi horta hore si fiican uma ogi laakiin waxaan u maleeyaa in ay gabdhihii lagu sameeyey maxaa la dhihi jiray gudniinka inay dhakhaatiirtooda ay tageen oo sidaa lagu helo dhakhtarka lacal baarayo waxyaabo kaleeto in lagu helo gabdhaha inay gudan yihiin ama ayaga ay sheegeen oo ay dhaheen waxyaabo noocaas ayaa nagula sameeyey waa gartay tan ugu dambaysa arrintan wacyigelinta iyo doodan ku saabsan gudniinka fircooniga wakti badan bay soo socotay ma kula tahay inay cirib tiri karto xabsigan hadda adag oo matalan gobolka new south wales oo kale laga soo dejiyey mise waxaa ka muhiimsan wacyigelin xagga dhaqanka iyo bulshada iyo dhinaca diinta in laga maro horta way fiican tahay wacyigelinta dhinaca diinta iyo inkastoo imaamiinta iyo maxaa la dhihi jiray dad badane maxaa la dhihi jiray sheekhyaalka camal la training gareeya oo dadkii lacala ay dhegeysanayaan moo ay dhegeysanayaan qofka lacala cilmiga diinta u leh oo ma aragtay dhahay waxyaabaha waa qalad diinta kuma jirto inaad waxaa samaysaan dad badan ay ku cilmi qaadanayaan oo wixii laga yaabo jaahilnimo inay u geynaysay oo ay haddana ay gadaal uga degaan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali